أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecel nahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo weerar khasaare ay ku gaarsiiyeen askarta kufaarta kenya ku qaaday xero ay ku lahaayeen deegaan hoostaga gobolka gaarisa wararkii ugu dambeeyey iyo khasaarihii ka dhashay weerarkaas ayaan idiin haynaa muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta oo xaalad bandoo adag ah geliyey in ka badan saddex milyan oo shacab ah kuwaas oo ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir iyo mucaaradka oo waxba kama jiraan ku tilmaamay damaca xasan gurguurte qodobada kale waxaa ka mid a maxaan ka naqaanaa taariikhda miilaadiga iyo ciidaha ku dhex jira ee krismaska muxuuse yahay xukunka sharciga ah qofkii ka qayb qaata ciidahaasi xilli sannadihii ugu dambeeyey qaar ka mid a hoteelada ku yaala dalka ay dhigayeen ciidaha gaalada barnaamijka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan qodobkaas oo faahfaahsan hay-ad ameerikaan ah oo sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay isbeddelka lama filaanka ah ka dhici karaan sannadka ku dhowaad labaatan qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka kenya sarkaal ka tirsan booliiska maraykanka oo ku dhintay toogasho ka dhacday mid ka mida magaalooyinka waddankaas qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee al andulus ayaa barnaamijka igala qaybgalaya mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen xero askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka amuume ee duleedka degmada faafih ee gobolka gaarisa saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ayaa idaacadda islaamiga andalus soo gaarsiiyey in weerarkaasi ay ku bakhtiyeen lix askari oo ka tirsan askarta kufaarta kenya saddex kalena ay ku dhaawaceen waxaana weerarkaasi intuu socday sidoo kale la gubay gaari dagaal oo ah nooca loo yaqaano kooyalka wixii warara ee kusoo kordha howlgalkaasi wararkeenna dambe ayaad ku dhagaysan doontaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa xaalad bandoo adag ah geliyey in ka badan saddex milyan oo shacab ah kuwaas oo ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir xilli mucaaradka kooxda ridadana ay waxba kama jiraan ku tilmaameen damaca xasan gurguurte ee ah in uu magaaladaasi ka qabto doorasho ku sheeg qof iyo cod ah haddaba wararkii ugu dambeeyey ee umuurahaasi waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow haye cismaan bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari maanta gelinkii dambe ayaa la xiray dhammaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo dhammaanba jidcadayaasha waxaana sidaas yeelaya waa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya in ka badan saddex dhibic shan milyan oo ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayuu u bilowday xabsi dusha ka furan laga soo bilaabo maanta gelinkii dambe kooxda ridada soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay bandow dhan kasta ah gelisay magaalada muqdisho waxaa la xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wadooyinka laamiga ah iyo xitaa jidadka xaafadaha suuqyada waaweyn ee gobolka banaadir ayaa haawanaya halka tobannaan kun oo shaqaale ah aysan afar iyo labaatanka saac ee soo socda shaqo tegi doonin runtii arrintan ayaa saameyn ku yeelanaysa dadka danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay waxa ay sida maalinlaha ah uga soo shaqaystaan suuqyada iyo weliba sidoo kale goobaha kala duwan ee magaalada muqdisho ee sababta ay murtadiinta sidan ugu ciqaabayaan shacabka magaalada muqdisho ayaa ah in ay qabanayaan waxa ay ugu yeereen doorashooyinka golaha deegaanka oo ah doorasho uu xasan gurguurte dadka ku marin habaabinayo gaar ahaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee diidan muddo kororsiga uu damacsan yahay xasan shacabka caasimada ku dhaqan waxay ka sheeganayaan duruufo adag oo ka dhashay kadeedka ay kala kulmayaan murtadiinta dad bukaan ah ayaa guryahooda ku xiran kuwaas oo laga hor istaagay in isbitaalada loo qaado dhallaan xanuunsan ayaa iyagana ka mid ah dadka ku dhiban xaafadaha magaalada muqdisho islamarkaana loo istaagay wadooyinka si ay u gaaraan goobaha caafimaadka ah ee sida maalinlaha ay ugu xirnaayeen iyo weliba sidoo kale dadka qaba xanuunada gaarka ah kuwaasoo inta badan ku xiran goobaha caafimaadka ah cabdiwahaab doorashooyinkan biri ka dhacaya magaalada muqdisho waxaa qaadacay oo waxba kama jiraan faalse ah ku tilmaamay kooxaha mucaaradka ah qeybahooda kala duwan iyaga oo shacabka gobolka banaadir ugu baaqay in aan lagu meelmarsanin riwaayadda aan soconaynin sida ay hadalka u dhigeen ballaan dhegaysanno xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada soomaaliya kaas oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada muqdisho annagu ma garanayno cid tartamaysa aan ahayn xisbiga la yiri wuu tartamayaa markay doorashadu soo dhammaystaan oo kombiyuutarada guryaha ay ku haystaan ay jawaabta iyo natiijada ka soo saaraan keliya ayaa la ogaan doonaa qaabkee wax u dhaceen yaa meel la geenayaa laakiin annagu hadda ma garanayno cid haba yaraatee la dooranayo keliya waxaan meeshan isugu niminna idiin sheegno shacabka soomaaliyedna u sheegno waa ayaan darro in xooggii iyo xoolihii ummadda soomaaliyeed la geliyey meel aan ognahay inaanay natiijo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed yidadiilo u horseedaayo aanay ka soo baxayn haddii aan nahay madasha mustaqbalka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddayno inaanan doorashadaas aaminsanayn inay doorasho saxa tahay inaan aaminsanayn natiijada ka soo baxaysa inay natiijo saxa tahay inaan aaminsannahay inay tahay doorasho qole ay samaysatay si ay isugu daydo inay tidhaahdo doorashaan qabannay si ay u raadiso muddo kordhin aan laga aqbali doonin natiijadaasna annagu ma aqbali doono mana aaminsanin inay doorasho ahayd doorasho ku sheegtan ay murtadiintu ku dhibaataynayaan shacabka dulman ee ku nool magaalada muqdisho ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan xildhibaanada dawaaqiidda ah ku sifeeyey mid lasoo dhoodhoobay oo xubnaha xisbiga xasan gurguurtay aysan fahamsaneen wuxuuna ka digayaa qalalaaso siyaasadeed oo murtadiinta dhexdooda ah waxaa igu darnaa mid golaha fulinta akhyaarta ka mid ah xisbiga oo j s b wuxuu yidhi shimbirta iyo shan iyo tobanka xay tahay maanaa weydiin dhahdaa xisbiga gudoomiye guddifulonka waxa dhan wax yaqaan lama arko odayga bisaa yaqaan madaxweynaha wuxuu noo caddeeyey extension inuu rabo annagana waxaan taaganahay extension waa qadcas madaxweyne waktiha isaga luminin waxaa kaloo madaxweynaha sheegay moodalka waxaan looga noqon karin lacag inay ka baxday lacagtaas waa lacagtii shacabka soomaaliyeed laga dhacay oo hantidooda qaranka lagu iibiyey wax justification ay kuu noqonaysa ma laha saas daraaddeed madashu waxay uga digaysaa dadka la barakiciya masaakiinta hantidooda dhacay la dulmiyey yah waxa uu raadinaya madaxweyne xasan sheekh waa inuu sii xalaalaysto hantidiinna iyo dhulkiinna iyo iyo barakicii inay sii socdaan raba inuu xalaalaysto waxa aan ka hortaaganahayna waa intaas ina ogaatiin waa soomaaliya dadka sidoo kale arrimahaasi ka hadlay waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ceynte oo ka mid ah mucaaradka isna waxa uu madaxa kooxda ridada soomaaliya ku eedeeyey in uu dhibaato ku hayo shacabka gobolka banaadir islamarkaana uu abaabul siyaasadeed ku galayo lacago laga baaday shacabka ku nool magaalada muqdisho doorashada la sheegay inay maalinta khamiis tahay ee shan iyo labaatanka disembar laba kun shan iyo labaatan ka dhacayso magaalada muqdisho saddexdaba waxaa keensaday oo samaystay xisbiga talada haya ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xeerarkana iyagaa qortay xeer beegtida oo guddiga doorashada ahna iyagaa magacaawaday oo weliba xisbigooda ka dhex keenay walaalayaal taasi doorasho ma ahan ee waa boobasho oo xisbiga talada haya uu wado waxay diiday wixii ugu yaraa oo ahaa in hubin farsamo ama technical audit lagu sameeyo nidaamka ay dadku diiwaangelisay oo aan ku qanacsannahay inuu yahay eh, nidaam aan u qalbinay dadka lagu diiwaangeliyo waxaan rabaa halkan inaan laba fariimood ka doomo fariinta koowaad aan u diro shacabka soomaaliyeed ee gobolka banaadir ku dhaqan walaalayaal maray wadda saxa ma ahan marka in aadan markhaati ka noqon beenta ka dhacaysa eh, khamiista eh, shan iyo labaatanka bisha magaalada muqdisho tan labaadna waxaan rabaa inaan u diro madaxweynaha waxaad eh, awalba magacaaban jirtay gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyayaasha degmooyinka iyo golayaasha deegaanka cid kugu haysata ma jirto inaad iska sii magacaabataa ficneyd intii aad ummadda soomaaliyeed ku marin habaabin lahayd doorasho aad og tahay inaa adigu keligaa isku caanashubaysa oo qofna kugula tartamaynin Eh, runtii taas uma qalmin eh, legasigaaga Ee, marka xaalka guud ee magaalada muqdisho aad ayuu u kacsan yahay galabta ilaa iyo caawa Een, hadalheynta ugu badan ayaa ee, laga dareemaya magaalada muqdisho iyo guud ahaanba inta badan dadka la socda siyaasadda iyo shacabka soomaaliyeed waxaana ee, runtii arinka uu gaaray een, meel xasaasi ah Ee, dhinaca kale dadka een, muruqmaalatada ah gaar ahaan bajaajleyda ee magaalada muqdisho la nool dhibaatada ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa dhankooda galabta waxa ay dhigayaan ilaa iyo caawa dibadbaxyo markaasi ay kaga soo horjeedaan een, arrimaha ka socda magaalada muqdisho iyo shaqooyinkoodii oo la hor istaagay oo magaalada muqdisho aysan beri ka jirin wax shaqo ah ee dhanka kale qaar ka mid ah bajaajilayaasha waxa ay tilmaameen in musuq maasuq loo adeegsaday bajaajilayaasha dhexdooda een, qaar ka mid ahna ee, la siiyey lacago laaluusha si ay beri een, u shaqeeyaan oo ay soo qaadaan dadka markaasi een, xasan sheekh een, ololihiisa ku jira ee iyagu taageersan ay ka mid yihiin ee, shaqaalaha kooxda ridada soomaaliya arrimahaas ayay aada uga hadleen waxayna sheegeen in beri magaalada muqdisho ay ka sameyn doonaan banaanbaxyo waaweyn bal aan dhegaysano qaar ka mid ah bajaajilayaasha magaalada muqdisho oo arrimahaasi ka hadlaya mii maqlaysin haddii ubad noo sheegtaan oo habadi inoo qaatanna waxaa idinka codsanayna mootada soo baxdo inaan dab ku dhejino warkaas masla qaadanay ninka mootada lahow oo beri mootadiisa la soo qaadanayo waa kuu shaqaynaya la dhahayo haddaan haddaana maqlaysaa moodee mootadaada beri soo baxdo oo ka faa'iidayso lagu dhaho waxaad ogaanaysaa iyadoo gubsin inay laami ku dhex arki doonto war warkaas ma qaadanay warkaas ma qaadanay masku masku ognahay barri taasaa noo ballana ma aho uniga muwadinkan xaqii xaquuqan ku leenahay dhallinyarahana cidna cidna u bari karto afkana qaban karta ma leh annaga waxaan ugu maqaalo ah boqol mooto oo kaas aha shaqaynaysaa liiri boqol mooto ma shaqaynaysa mootodhan ma wada shaqaynayso horta doorasho oo oo weligeed ma arkin doorasho micnaa meel loo xidha maxaa laga xidhaa dadka waa inay shaqaystaan shaqanayaa la jooji dadka mootada soo bixinaayo waalidiintooda u sheegaa annaga mooto ma arki karno annaga guryaa raadinoynaa ama wada seexanno ama aan kala tagno dowladday taasaa ka rabna annaga. Annaga- ama aan wada shaqayno maan miya mooto heblaaya shaqaynayso mooto kale waa seexane taas mana qabato mana yeelayn cadaaladna ma aan mana aqa- mana- ma- mana yeeli doono laakiin waxaa gudiga awdara walow gurbaan waxaa la yidhi eh, mee- ninkii qaato meesha lagu garaaca lahaa layska rabaa adiga micnaha cirka ma maraysid ee mooto diyaarad ani haddii oo mooto diyaarad loo keeno gooni waay waxaana ballanteena maxaa waaye mootadii soo baxdo moot ballanteena maxaa waaye mootadii soo baxdo
dowladdana waxaa leenahay bulshadaas ka horkeenina annaga bulsho baahanaa iyo xoogsato ah magaalada ayadoo naga xirranaa sabarnaa mootooyin kareena aan ku wadanaa inaad dad aanoo keensatiin oo idinka aad soo xushitiin maalinkiina lacago ku sitiin dowladdana aad hadhow mustaqbalka aad dhisoysin aan wax ka sitiin haddaa rabtiin ma socon kartaan leenahay baastada hadda aad karsoysin annaga noogu wacdiin shir kasta aad qabsatiin ama dad kasta aad wax u qabatiin nooguma wacdiin dad gooniya ilma adeerow iyo eeddaa ku keentiin waxaasna wax socon kar ma aha dad dalka la'aan nahay xuquuqaan leenahay mana socon doontaan leenahay waa ka soo horjeednaa dowladnimada waxaan leenahay iyo wixii aan ogeenayaa meel loogu dhicin xasan shiikow dhiiqaal wax lugulaysaa leenahay waxa adiga aadan samayn jirin hanugu samayni dhallinarta dalkaan nahay annagoo maanta hariibi karna oo meel aadi karna wax ku tarin la'nahay dal oo waxaan joognaa oo labaatan iyo afar saac la bursahayo toban doon iyo wax ka yar dal oo asiba noocaan aan ku noolnahay hanoo xoogsha الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka hay-ad amerikan ah ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay isbeddelka lama filaanka ah ka dhici karaan sanadka qodobkaas iyo qodobo kale oo xiise badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar cagmarina ku qaadeen xero maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiikh ee shabeellada dhexe xeradan oo ay deganayeen urur ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee gorgor ayaa dagaal kadib waxaa la wareegay ciidanka mujaahidiinta waxaana halkaasi lagu dilay siddeed askari oo murtadiin ah halka afar kalena lagu dhaawacay sidoo kalena waxaa weerarkaasi lagu gubay gaari b g ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen kolonyo saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada maangaay iyo ijaara waxaa jirta khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo ciidamada kufaarta kenya lagu gaarsiiyey weerarkaasi kamiinka waxaana xusid mudan inay u soo degatay diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo goobta ka daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada saliibiyiinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hay-ad amerikaan ah oo sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay isbedelada lama filaanka ah ka dhici karaan sannadda labada kun lix iyo labaatanka consol and foreign relationist oo ah hay-ad laga leeyahay dalka maraykanka oo si sanadla ah u qiimaysa xasaradaha adduunka ayaa soo bandhigtay doroska soddon xaaladood oo ay sheegtay in suuragal ay tahay in dunida ay ka dhacaan sanadka labada kun lix iyo labaatanka dalalka sanadkan diiradda la saaray oo ay ka mid tahay soomaaliya ay hay-addu sheegtay in saamaynta xaalkooda ay u bandhigtay shan iyo toban kun oo khubaro maraykan ah balse lix boqol iyo labaatan keliya ay kasoo jawaabeen codsiyadaasi cilmi baarista ah xaaladaha ugu muhiimsan ee la saadaalinayo laba-iyo tobanka bilood ee soo socda ayay hay-addu xustay in ay ka mid tahay isbeddel lama filaan ah oo ku yimaada soomaaliya oo muddo badan uu ka socday duulaan mactabku dirir ah oo maraykanku uu garwadeen ka yahay waxaa suurtagal ah ay tiri daraasaddu in dowladda maraykanku ay gebi ahaanba joojiso taageeradii amni ee ay siin jirtay kooxda riddada islamarkaana mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan soomaaliya kuna soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka saadaasha ay hay-addani soo bandhigtay ayaa ku soo aadaysaa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dowladda maraykanka ay golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobay ka hor sheegtay in bilaha soo socda ay hoos u dhigi doonaan taageeradii ay siin jireen riddada soomaaliya oo sidoo kale turkiguna ka goostay dhaqaalihii uu siin jiray kooxdaasi geesta kale isla fadhigan ayay golaha ammaanku ku go-aamiyeen in dhammaadka labada kun lix iyo labaatanka albaabada la isugu dhufto xafiiskii ururgaaleedka qaramada midoobay ee soomaaliya taasi oo muujinaysa in guud ahaan kufaarta caalamkuna aanay sii wadi doonin taageeradii dhaqaale ee ay siin jireen howlgalka eusom waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad labaatan qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay kenya shil xoogan oo dhimasho iyo dhaawac geystay ayaa ka dhacay mid ka mid ah ismaamulada kenya xilli kenya ay ka mid tahay dalalka inta badan laga soo diiwaangeliyo dhacdooyinka shilalka ah shilkan gaari ayaa si gaar ah uga dhacay waddo aad u mashquul badan oo isku xirta magaalooyinka eldored iyo webuyi halkaas oo ay shil ku galeen laba gaari oo midi yahay nooca rakaabka qaadaa halka midka kalena yahay gaari xamuula inta la xaqiijiyey waxaa shilkan gaari ee ka dhacay ismaamulka kakameega ku dhintay ugu yaraan toban qof halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale goobjoogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in gaariga rakaabka oo ka soo baxay magaalada eldored uu qaybta gadaal kaga dhacay baabuur xamuul ah oo waddada la dhigay isku dhaca ayaana yimid markii darawalku isku dayey in uu xoog ku dhaafo gawaarida kale warbaahinta maxalliga ah ee kenya oo soo xiganaysa samuel wamalwa oo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka maturu ayaa xaqiijiyey dhacada shilka ah wuxuuna intaasi ku daray in wadaha gaariga rakaabka ah uu ka mid noqday dadka ku dhintay shilkan baabuur waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsan booliiska maraykanka oo lagu dilay toogasho ka dhacday dalkaasi wararka ka imaanaya dalka maraykanka gaar ahaan xarunta xafiiska diiwaangelinta gaadiidka ee newcastle ayaa sheegaya in xaruntan uu maanta ka dhacay weerar toogasho ah kaasi oo uu fuliyey ruux hubaysan weerarka sida muuqata ayaa lala damacsanaa in nolosha lagu dhaafiyo sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska maraykanka booliiska gobolka ayaa xaqiijiyey in weerar ku dhammaaday halka mas-uuliyiintu ay sii wadaan in ay qiimeeyaan dhaawacyada kale ee iman kara aqoonsiga sarkaalka la toogtay weli lama shaacin weerarka ayaa waxaa qaaday sida ay sheegayaan dadka agdhowaa goobta nin hubaysan kaasi oo toogasho bareer ah la egtay sarkaalka booliiska kaasi oo isla goobta ku geeriyooday goobta waxaa durbe soo buuxlaafiyey ciidamo aad u badan islamarkaana wata gaadiidka ay caanka ku yihiin askarta booliiska waddanka maraykanka cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxaan ka naqaanaa taariikhda miilaadiga iyo ciidaha ku dhex jira ee krismaska muxuuse yahay xukunka sharciga ah qofkii ka qaybgala ciidahaasi haddaba qodobkaasi waxaa walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin uu ka waraystay sheekh cabdiweli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaana la jooga fadiilatu sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey oo ka mid ah culimada soomaaliyeed wuxuu sheekhu inooga warrami doonaa arrimo la xidhiira ciidaha gaalada iyo sanadka cusub ee miilaadiga ee hadda dhammaanaya midka kalena bilaabanaya bal marka hore sheekhana muxuu yahay sanadka miilaadiga annagoo ku eegeynaa aragti sharci ah bismi illah alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai wاlmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allah mahadsan bacda xamdilaahi idaacadda andalus ilaahay ha barakeeyo sida qiimiga badan leh oo muslimiinta looga faa'iideynayo waaqica hadda lagu jiro maxaa yeelay likulli makaanin lahu maqaal boos kasta wuxuu leeyahay arrin looga hadlo maadaama taariikhdii miilaadiga ee kiristanka aynu hadda soo gudagalnay dadka muslimiinta ahna ay muhiim tahay in la xasuusiyo taariikhda miilaadiga ah sheikha la yidhaahdo maxamed saalix almanjidi wuxuu leeyahay sheikha isaga ah taqwiimka miilaadiga xilligii la joojiyey ama la sameeyey waxay dhahaan waa min sanati miilaadi almasiix kamaa kaana yuctaqadu waasay sheeganahayaan xilligii nebi muuse nebi ciise uu dhashay calayhi salaam in la sameeyey fii aksari duwali alcaalamna inay isticmaalaan miilaadiga marka loo fiirso waxay wax ku xisaabiyaan sanada miilaadiga ah inay tahay ashamsiyada oo qoraxda inay ku xisaabiyaan marka ay tahay qamari ay tahay ayaguna taasay isticmaalaan marka waxaa la leeyahay laba iyo tobankaa bilood janaayo ay ka bilaabanayso haddana disembar aan joogno gabagaba ah bilahaasoo dhan waa magacyo aaliha ama ilaahyo magacyadood weeye haddaan tusaale ka mida soo qaadanno magacyada bilaha mars oo kale waa bisha saddexaad ee miilaadiga waa waxay u yaqaaniin ilaaha alxarbi bay u yaqaaniin maarsada ilaahay dagaalka bay u yaqaaniin marka la fiirsho cinda arumaaniyiin midka ayaga ilaalinahaya una gargaarahaya inuu yahay ayay aaminsan yihiin maarsa marka la gaaro meelaha hadda injire ay joogtoo kale ama etoobiyaanka haa dagaalada xilliyada ay soo qaadaan waa xiliyada waxay aaminsan yihiin ilaahoodii ilaalinahayey u gargaarahayey inuu yahay ilaaha maarso haa ilaahay ka aaminsan yihiin febraayoo kale waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay ilaaha albaxri cindahum liana alamtaara takunu fiihi haziira xilligaasa roob badan ayaa micnaha soo daadanahaylen oo aad u fara badan manaadiqdooda hay marka waxay ka aaminsan yihiin ilaah marka labada tusaale haddaan soo qaadanno laba iyo tobanka biloodba wakhtigaana noo siiyeynin waxay ku sheegahayaan inay ilaahyo yihiin
jazaak allahu khayr sheekhana marka xiliyada sanadkan uu dhammaanayo midka cusubna uu bilaabanayo gaaladu waxay dhigtaan sheekhana munaasabado kala duwan iyo iido kala duwan bal iidahaas waxaa jira dad muslimiin sheeganaya oo ka qaybgalaya bal xukunkooda nooga waran bismillaah jawaabta haddaynu isku dayno culimmadiina horey jawaab uga bixiyeen marka la fiirsho masale ahaan iyo diiniyanba dadka muslimiinta inay ka digtoonaadaan ay waajib ku tahay xukunkaas oo kale dadka muslimiinta inay ka qayb galaan waa shay muxarama oo la xarimay weeye culimmada waaweynna waa ay ka hadleen saa daraaddeeda xukmu mushaarakatlmuslimi fii acyaadi hayri lmuslimiin mithlu ciidi ra'si sanati almiilaadiya oo aynu hadda joogno ajmaca kathiiru min ahli ilcilmi waxay isku waafaqahayaan in badan oo ahlucilmiga ka mida calaa ana mushaarakatu lmuslimi fii acyaadi hayri lmuslimiin inay tahay muxarama in laga qayb galo mushaaraka lala sameeyo acyaadu hayri lmuslimiin ciide aan muslimiinta aanan lahayn annaga muslimiintu waxay leeyihin labada ciidood waa la garanayaa ciidulfidri iyo ciidul-adxa iyo usbuuci halka maalino ciidana oo jimca ayaga laakiin ciidaha muslimiinta inaan lahayn sida midaan hadda loo dabaaldegahayo ee taariikhda miilaadiga ah waa shay muxarama sida culummadu ay ijmac ku yihiin macal krismarka leanna waxay leeyihin culummadu waa nowcan min atashabuhi bihim waa nooc laysu ekaysiinahayo gaalada waqad qaala nebiyu wuxuu yidhi sal alla aley wasalam asagoo ka digahaya tashabuhaas man tashabaha biqowmin fa huwa minhum qofkii qole isu ekaysiiyaa ayagoo ka mid yahay kama ana acyaada hayri lmuslimiina sida la og yahay sida ay ku dhisan tahay muslimiinta ciidahooda ciide aan ahayn mabniyatun calaa caqaa'id diiniya tukhaalifu alislaam waato ku dhisan caqaa'id diini ku salaysan oo khilaafsan diinta islaamka iyo mushaarakatu lmuslimi fiiha inuu ka qayb qaato mushaarika uu la yeesho qofka muslimka ah ciidahaas tucaddu iqraaran aw tacdiiman limaa hum calayhi waxaa lagu tirinahayaa inuu u qirahayo weynaynahayo gaalada waxay ku sugan yihiin wa huwa maa laa yajuusu sharcan sharci ahaanna waa wax aanan u bannaanayn qaala allahu tacaala alle wuxuu leeyahay waaladiina laa yashhaduuna azuura waqad fasara bacdu salaf azuur waxay fasireen bacdu salaf zuur biannahu acyaadu lmushrikiin bay ku fashireen waxaa marka keenaysa arrintaasoo dhan xuduuru lixtifaal in la xaadiro horta dabaaldega waa wax la xarimay marka waxay keensanaysaa in la ixtifaal ahaan la xaadira meesha waxay keenaysaa mushaarako in lagala qayb qaato cadowga isaga ah waxay keenaysaa shacaa'irtooda oo la muujiyo waxay keenaysaa farxad calaa wajhi atacabudi aw itashabuh qaab ahaan qaabkay u cibaadaysanahay in lagu faraxsanaado ayagii laysu ekaysiiyo almucaamalatu alxasana maca hayri almuslimiin in mucaamalo wanaagsan lala samaysto muslimiinta kuwa aan ahayn walaa yajuusu lilmuslimi almushaarikatu min acyaadi hayri lmuslimiin wamana bannaano qofka muslimkaa inuu ka qayb qaato acyaada gaalada ومنها الاحتفال برأس السنة الميلادية وإن هذا كجرنا لأن ذلك مناف لعقيدة الإسلام وهي أنفنيسا عقيدة إسلامك ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحين خلافيسا هديجي يرقن كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مسلمين تقريبا كما ذا وحي كقيب قاتان بالويدية شيخ صالح ابن فوزان في أعياد الكفار جوابته أشيق كبح شوحي لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك وحولي ما بنانو قف مسلمة الرقا يقبل مسلمة إن كقيب قادته كريستان أما يهود يا غير كود أو قالوا دين تودي أما أعياد دودي أي كسمينا هيان إن كلا قيب قاتان بل يجب ترك ذلك بل وحاب واجبها يبوري إن لقد تقو لأن من تشبه بقوم فهو منهم حديثك وأصنع كان وحيري نكي قولا سوء كيسي أيقو كمدي هي والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم قفك مؤمنك آه waxaa waajib dushiisa ku ah iyo wa cala almu'minati gabadha mu'mininta dusheeda alxadaru min daalika taa inay ka digtoonaato iyo inaysan ku saacidin inay joogto dabaaldegaas iyo ciiddaa laysugu soo baxayo biayi shayin inay kala qayb gelin liannaha maxaa yeele waa icyaadu mukhaalafatu sharci illaah waa waa dabaaldeg ama waxa weeyaan weynayn la weynaynahayo wax lagu khilaafsan yahay sharciga alleh falaa yajuusu alishtiraaku in lagala qayb qaata marka ma bannaana buu leeyahay oo waa wax xaaraam ah ehelkeedana in la tacaawunana ma bannaano walaa musaacadatuhum in la kaalmeeyana ma bannaano biayi shayin wax uun yar in lagu kaalmeeyo ma bannaano laa bishaayi buu leeyahay shaa in la baxsho walaa bilqaxwa qaxwo in la bixiyo wax la cunana kasii daranba in dabaaldeg loo sameeyo invitation la dhiibo meel la isugu tago hoteello la samaysto waxaasoo dhan gaalada lagu shabahaya waana tacaawun buu leeyahay shiikhu baadle dadka lagu tacaawuno qaala tacaala daliilkii alla buu keenay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isugu kaalmeeya samafalkay alla ka cabsiga waataa midda iimaan dadka mu'miniinta la farahayo hana isugu kaalmaynina dembi iyo colaytan in lagala qayb qaata gaalada yacni iidahooda waa nuuc ka mida tacaawun oo dembi laysugu kaalmeeya iyo colaytan qof kastoo muslima korkiisa waxaa waajib ku ah iyo gabar kastoo muslimada inay ka tagaan acyaada iyo iidaha iyo dabaaldegaa sanadka agsarka dadka uma aaba yeelahayaan waxaa ilaahay sharci ahaan uu noo dejiyey kama qaala allahu tacaala fi kitaabihi alcasiiz wain tudic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka badankooda haddaad adeecdo waxay kaa luminahayaan jidka alle lianna aqlabiyadda maxay noqotay in gaalo la daba ordo dadka dhan ilaahay jalla wacalaa waxaan u weydiinaynaa dhammaantood towfiiqda inuu waafajiyo hanuunka iyo hidaayadana inuu ilaahay waafajiyo aad iyo aad jazaak allahu khayr sheekhana haddii la diiday sheekhana ka qaybgalka munaasabadahaasi iidaha gaalada bal ka waran tahniyadaha oo kale in loo diro iyadoo wakhtigan aan joogno tawaasulkii uu aad u farbatay uuna sahlanaaday bismi illah alxamdu lilah su-aal muhiima waaye sababtoo ah maadaama qalabka hadda hormara ee dunida layskula xiriira oo aad u fara batay in tahniye laysu diro ama ha noqotee tahniye xagga taleefonka ama haatufka ha noqdo ama xagga in afkii lagala qayb qaato ha noqdo ama awraaq ha loo qoro ha noqoto ama manaasaadka ijtimaaciga ah in loogu gudbiyo su-aashaas iyada ah ixtifaalka ra'su sana almiilaadiya sheekh bin baas macalin kirismaska oo ciidda sanadka miilaadiga ah oo loogu dabaaldegahayo nimankan kiristanka ee nasaaro ee dabaaldegoodiia waxaa la weydiiyey sheekh cabdicasiis bin baas ayaa la weydiiyey ma bannaana buu leeyahay in loo tahniyadeeya gaalada ciidahooda xagga afka ama xagga taleefanka ama warqad in loo qoro kullu haada waa munkar buu leeyahy waa wax rareebo shareecadu ay inkirtay laa yajuusu umana bannaano min almuslimi qofka muslimka ah laa fii bilaadi alislaam beled muslim gudihiina tahniyadaa kama diri karo walaa fii hayri bilaadi alislaam muslimiinta buldaantooda meelo aan ahayna tahniyad kama diri karo hadda muslimiinta ku nool maraykanka oo kale muslimiinta ku nool orob oo kale muslimiinta afrika oo ku nool ha kulli ma diri karaan walaa fii hayri bilaadi alislaam buu leeyahay tahniyadaas waa ka qayb qaadasho taasna lama ogola buu leeyahay sheekh bin baas laa yuhani'uhum biacyaadihim inay u tahniyadeeyaan ma bannaano ciidahooda walaa yushaarikuhum fiiha inay kala qayb qaataanna ma bannaano walaa yacmalu macahum la jirkoodana fiiha inay la camal falaan oo ay dabaaldegii kala qayb qaataanna uma bannaano wa yuciinuhum calayha ay ugu kaalmeeyaan ciiddaa kufrigaana ma bannaano lianna haadihi icaanatun cala albaatil inbaas wuxuu leeyay maxaa yeelay waa kaalmayn baadil qofka loogu kaalmeeyo falaa yushtaraku macahum yuusan ka qayb qaadanin la jirkooda walaa yuciinuhum yuusanna u kaalmaynin cadowga walaa yuhani'uhum yuusan u tahniyadaynin biacyaadihim albaatila ciidahoodan baadilka ah ee soo laalaabanahaya yuusan marnaba tahniyad ugu dirin buu leeyahay binbaas wajazaakum allahu khayran jazaaka allahu khayr sheekhana ee waxaan aragnaa ee, xilyadan oo kale in dadka magaca leh ee caanka ah ee, muslimiinta sheeganaya qaarkood inay ka qayb galaan ee, munaasabadaha gaalada oo kale ee, maxay tahay sheekhana sababta gaaladu ay dadkaas oo kale uga soo qaybgelinayaan ee, munaasabadahooda ciidaha sababtu keenaysa waxa weeye duwalka hadda kufriga waxay samaysteen dawaaqiit alcarab waalcajam culamaa usuu ka tarjumaysa oo ay dhaheen waxaa la midaynahayaa diimaha samada laga soo dejiya dadkooda saa daraaddeedaba marka waxay ku keenayso in la keeno wadaad qunyar socda oo aan xag jir ahayn ee, cadowga caamil u ah ee, cadowguna uu ka dhex hadlahayo inuu meesha xaadiro uu ka dhigo weyneeyo tacdiimiyo wixii shareecadu ay xarimtay shareecaduna ay reebtay waxaa marka keenahaya dadka muslimiinta ah ayaa la hurdisiinahaya in badan oo ka mida waa la sii jeedinahaya waxaana lagu jeedinahayaa dadkan ay garanahayaan diinna u nisbo sheeganahaya jaamacadihiina ka soo baxay haddana diintoodii shilimaad seegsay hoteer mar lagu waardeynahayo sida culummada dalladda soomaaliyeed oo kale xiliyadan hadda markii la gaaroo kale hoteellada waa xaadiraan way ka qayb qaataan waa waana ay ka qayb galaan in dadka muslimiinta lagu idlaaliyo ama lagu lumiyo ama caadi looga dhigo daraaddeeda min xaysu sharcina inaysan bannaanaynna waan soo aragnay ee, culummadii waaweyneedna ummadda way ka reebeen ilaahayna kitaabkiisa ayuu nooga reebay nebi maxamed sal alay wasallam uu ka reebay ummadda in haddii wax la raacahayo shareecada laga fiiriya laba shay al-ikhlaasu waalmutaabaca in qofka uu ilaahay dartii camalka ula jeedo taaniyanna uu nebi maxamed ku dayda calayhi salaatu wasalaam marka nebigu marnaba uma dabaaldegin saxaabadiisiina marnaba aysan u dabaaldegin dhalasho in la weyneeyo saa daraaddeeda baa nagala xarimay waa noola diiday nebigana calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii nimankan duruqu suufiya hadda ictifaal iyo dabaaldeg u sameeyaan waana meelaha ay ka qaateen baa la yidhaahdaa oo min xaysu sharci wax daliila looma hayo dowla faadimiya xilligii qarnigii afaraad ayaa waxaan quraafada annaga nagu soo bilaabatay maysan jirin ka hor marka dadka muslimiinta waxaan uga digaynaa inay ku kadsoomaan dadka iyaga ah ee diimahoodii shilimaadka siistay ee hoteelada mar lagu waardiinahayo ee u dabaaldegahaya acyaadda kufaarta iyo kirishmaska dabaaldegiisii inay ka qayb qaataan baan ummadda muslimiinta aan uga digaynaa ilaah idin barakeeyo annaga sanad haddii la rabana sanadka miilaadiga ee, malihina sanadka hijrigan leenahay xilliga nebi maxamed uu soo hijrooday ee cadowga ay maka ka soo saareen ee madiine uu soo aaday wixii la qabtay siirada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam bay ku qoran tahay culummadana kutubo badan bay ka alifeen in dadka muslimiinta ah marka taariikhdan hijrigan annaga leenahay ayada inaan ictimaadno oo aan wax ku xisaabsanno oo ayada ee, xilligii iyo haddii laga sheekeeyo afar bil baa ka mida minha arbacatun xurum ilaahay uu yidhi oo xurmo iska leh inaan dadka muslimiinta ah marka ay bartaan bilahaas ha bisha muxaram safar rabiicu lawal rabiicu taani jamaad lula jamaad laakhir hadda rajabaan ku jirnaa oo ah bilaha ashhurul xurumka shacbaan ramadaan shawaal dulqacda dulxija dadku inay bartaan oo haddii hadda laga weydiiyo in badan oo muslimiinta ka mida inaysan bilaha eh, yani hijriga ayan garanayn laakiin taariikhdan iskoolaadka lagu qaataa middan miilaadiga janaayo februaayo mars abriil may juun luuli agosta sebtember october november december eh, iskooladan ugula soo bara taas laakiin annaga mid aan ictimaadayna ma aha middan miilaadiga laakiin waxaan ictimaadaynaa taariikhdan haddii marka wax la weyneyhayan islaamka wuxuu la yimid nebigu madiine markuu tegey yacni yahuudi maalmay weynay jireen wuxuu yidhi laba maalinoo ka khayr badan baa ilaahay jala wacala ila soo diray waana ciidulfidri iyo ciiduladxa dadka muslimiinta marka inay ciidahaas weyneeyaan ayay leeyihiin oo ciiddii hadda ramadaan ayaa noo soo dhowo rajab haddaan joogna shacbaan baaba naga xigaba shacbaanka bacdi ramadaan aan la geli kabacdina waa munaasabadda iiddi wey ciiduhuna marka waa soo laalaabtaan sanadkiiba laba jeer ilaa isbuuciyo hal maroo jimcada noo ah marka muslimiinta waxaan u dardaarmaynaa hadday ciid weynayhayaan ciidaha islaamka la yimida ha weyneeyaan ciidaha gaaladana tashabuh baa ka dhalanahaye gaalada in laisku shabihina bannaankaa laga maro baarakallah guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا